kooxda t b l f ee kasoo horjeeda dowlada federaalk ee itoobiya ayaa waxa ay hanjabaad u dirtay ciidamada itoobiya iyo kuwa eritereya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka tigrey war qoraal ah oo ay soo saartay kooxda ayaa waxa ay ku sheegtay in dowladda itoobiya ay si deg deg ah ciidankeeda uga saarto gobolkaas si ay barakacyaasha dib ugu soo celiyaan deegaanadooda hogaamiyaha gobolka tigreyga ayay ku tilmaameen inuu yahay mid dhibaato ka dhex wada gobolka waxaana ay ugu baaqeen in uu ka joogsado falalkaas guracan ee uu gobolka ka wado warbaahinada kasoo baxa dalka itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in kooxda t b l f ay ku jirto abaabul dagaal oo ka dhan ah dowladda itoobiya iyo ciidamada eritereya jabhadan ayaa waxay wacad ku mareen in haddii dowladda itoobiya aynan si deg deg ah u hergelin heshiiskii britoria ay dagaal adag ku qaadi doonaan xarumaha ciidamada amxaarada iyo kuwa eritereya ee ku yaala gobolka tigrey geesta kale warar kale oo la helayo ayaa sheegaya in kooxda o l a oo iyana dagaalka kula jirta maamulka abiy axmed ay ciidamo badan ku daadgureynayaan meel aan ka fogeyn caasimadda itoobiya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen baaqyo ku wajahan muwaadiniinta reer galbeedka ah islamarkaana looga digayay inay isaga baxaan dalkaas waxaana khubaradu tilmaamayaan suurtagalnimada in dagaal lagu hoobto oo dhex mara jabhadaha hubaysan iyo itoobiya uu ka qarxo halkaasi arrintan ayaa waxay cabsi xooggan ku abuurtay dadka ku sugan halka ay dhaqdhaqaaqyada ciidan ka socdaan iyo deegaanada ku dhow caasimadda dalka itoobiya ee adis ababa